madarasada umul qura ee magaalada kismaayo ayaa munaasabadda dhiirigelin eenqabati arday baratay xifdinta qur-aan kariimka munaasabadda ayaa welibaa ku qayb galaya gudoomiyaha walbarashada degmada kismaayo maamulka iyo macalimiinta madarasada umul qura waalidiin iyo marti sharaf kaleeda unkoreyntii hano ku mid ee ardayda ku qalan bedelati ayaa munaasabadda ha ka bandhikan culuumti iyo kabaradenga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه xadiis saamicnihiisa waxaa qofteedaha kalla doona wuxuu fahamsiiyaa diinta islaamka furqaan injiil towreed sahoor furqaa loo soo dhiibe nabi muxamed injiilyaa loo soo dhiibe nabi muuse towreedyaa loo soo dhiibe nabi ciise zabuuryaa loo soo dhiibe nabi nuux
maamulaha guud ee madarasada umuqura magaalada kismaayo leyla xuseen oo munaasabadda ku hadali iyo faahfaahin kubiidi ahmiyadda yeelata walbarashada gaar ahaan xifdinta qur-aanka kariimka waa in maxaytoy aad iftiso waa inaad maxaytoy tafsiirkiisii barato waa inaad ku dhaqantood gudbiso sidii hadda ay inoo sheegaysay fartuun yaray oo kale sidii fartuun xadiiskeedii baa idin qabsanaya haddii kale oo aydan sidaa yeelin oo qofku wixii uu bartay uusan sii gudbinin marka annaga waxaan doonaynaa bayadda inaad bedeshaan dalka bedeshaan islaamnimo saxa maxayt dadka aad ku barbaarisaan aad ku dhaqantaan hadda in khamiis cad iyo koofiyad yar cad la xidho hadhowna kitaabka yar halkan lagu tuuro yayna dhicin ilaahay khayr ha idin siiyo iyo kamana sugayo maasha allah waxa weeyaan sideedaas oo kalean tarbiyadda idinku soo wada bilaabay oo guddigiin lix sano ilaa iyo shan sano iyo afar sano qaar xitaa laygu keenay baa ku jira halkan oo maanta qur-aanka dhameeyey marka idinka dardaarankay waxa weeye inaad dadkana sii bartaan ku dhaqantaan annagana aad hadda noo sheegtaan waxood hadhowta tirahda ah maamay waxaas waa khaldanyay saas iyo saas iyo saas iyo saasa saxa ilaahayna sidaas u jecel iyo raalli ka yahay ma odhanaysid maamaleylo kuma odhanayo maya maamaleylo adda kusoo tarbiyaysa waa binu aadan way khaldantay khaladka inaad adigu saxdaa la doonay gudoomiyaha walbarashada degmada kismaayo cali ibraahim khayre oo munaasabadda hiri yaa ardada kala dardaarami iniyo horey un sii wadanga walbarashadiyo uso-ona waalidiinta dardaaran dire waxaa jira ilmaha waxaa jira xanaanaa jirto cunuga marba hadduu hadalkiisa caadi fasiix u noqdo saddex sano uu gaaro xanaanaa jirtaa xanaanada hadda umulqura a arkaysiin ilmaha hadda o arkaysin halkan soo istaagahaya la weydinahayay qaybaha kala duwan ee diinta iyo xadiidka iyo la weydinahayay say uga jawaahayan waa arkaysa haddii la dhihi lahaa lix sana muu gaarin inta badan waxay dhihi jireen dhegtaada qabso gacanta bidaxda waa lagu dhihi dhegta kale ku qabso soomaalida ilaa u qabsado waxaa lalii waxbarasho lama geenayo taasna marka waxay caqabad ku tahay cunuga iyo korritaankiisa ilmahan maanta laga la diinta la weydinahayay ee saarka uga jawaabayay lix sano iska dhaafa wax u dhow ma jirin baan umalana intooda badan ay aad bay u yaryaraayeen gabdhihii hadda u dambeey aad arkaysiin aad bay da-dooda u yaraayeen haddana saartay wax usoo joodinayeen marka waalidiinta waxaan kula dardaarmay in waxbarashada cunuga uu bilaabanayo maalintuu dhashay horta u bilaabanay kow wuxuu aqoonsanaya waa waalidkii iyo dadkii ka agdhana waaba wejigooda aqoonsanaya laakiin markuu socod bilaabo oo caadi noqdo hadalkii uu dadka la hadlo wuxuu u baahan yahay goobo xanaana in la geeyo aan lala sugin ilaa lix sana u gaarahaya aan la dhihin oo intaa uu xaafadii maarata ku mashquulin